magaalada boosaaso weliba lakaga waday shirkiiska hirowga bahda cadaalada puntland iyo dhammaan hay-adaha dowladda iyo ahaan dowligan hayne ee kuhogalow puntland kaasoo ay qaban qaabaday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland shirki welibaa ku qeybgelay dhammaan hay-adaha cadaaladda garsoorka iyo amniga puntland maxkamado booliiska asduubta culmawdiinka maamulka gobolka iyo degmada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimaha diinta iyo dhaqan celinta puntland maryam maxamed abshir iyo kuriin ku hadal ujeedka shirka baahiyaha taagan waxqabadka maaragtay bahda cadaaladdu markaa gaarto maxaa horumara usoo kordhay maxaa ajiefmenti ah maxaa maaragtay cadaalad kor u kacay ha ahaato dhanka kaysaska tacadiyada ha ahaato horumarka kale bahda cadaaladdu ay ka samayso gayaanka puntland sidoo kaleeto waxaanu ku lafagurnaa oo kasoo baxa shirkaas baahiyaha taagan oo markaas wixii laga qaban karo oo ku saabsan maaragtay baahiyaha ay leeyihiin bahda cadaaladda dhammaantood anoon kala qaadqaadayn shirkan waa shir lafdhabar u ah bahda cadaaladda in muddo ahna soo socday waxaan rajayn doonaa inaan gobolada shirarka noocaana aanu ku qaban doono gobolka bari waa markii u horeysay mudug karkaar kulli inaan tegi doono oo aanu ballaarin doono sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmare bile gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka bari ee puntland cali ibraahim iyo taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanle sare cabdiqaadir jaamac dirir yadhinishow ku hadal shirka waddankeennu wuxuu baahi u qabaa deganaansho iyo amni iyo barwaaqo waxaa intaa lagu gaari karaa garso cadaalad in la helo cadaaladuna waxay ku iman kartaa garsoor ku hubaysan ku qalabaysan aqoon karti hufnaan markaas baa waddanku wuxuu heli karaa cadaalad iyo muxuu ahaayey iyo deganaasho heli karaa waatuu ninkii intaa haddii la waayo ninkii gabyaag ahaa waatuu yidhi rag cadaalad waayey sida cawshii kalayaa waxay noqonaysaa marka inuu qof kasta uu sharciga uu gacanta ku qaato waxyaalo badan baa bulshada dhexdeeda siyaalo kale loo turjuntaa oo dhulka waxaa waxyaalaha waxaa laga dhigaa si ay u dhaceen si ka bedelan loo dhigaa marka in la iska kaashado iyaduna waa laga maarmaan oo hal wado oo saxa ah layskaga ogyahay bahda cadaaladdu ciddii markaas iyadoo aan qofkii la eedaynayo haddana ama guddoomiye maxkamadeed ha noqdo ama xeeraaliye ha noqdo ama sarkaal ha noqdo ama yunib ciidan ha noqdo qofka la eedeynayo isagoo aan waxba ogeyn ba waxaa la arkaa in baraha bulshada wax laga arko marka arrintaa waxay ku fiican tahay in cidda la eedeynayo si saxa isaga loo weydiiyo oo loogu tago oo loo hubiyo arrintaas si wax xaqiiq ah ay bulshada dhexdeeda u gasho marka innagana waxaan isku gobaabinaynaa innagoo magaranaysaa ku ammaanan inaynu cadaaladda mar walba u hiilino oo dhinaca cadaaladda jiritaankeenna nolosheenna aakhiro iyo adduunba cadaaladday ku xiran tahay marka sida dowladda ingiriiska oo aan islaamkaba ahayn ee u jirto baynu u jirayna haddaynu cadaalad isku maamulno oo dadkeenna u garsoor garsoorkeenu cadaalad u dhaco wasiirka wasaaradda cadaaladda diinti awqaafta puntland maxamed cabdiwahaab oo fur shirikeen dhanishay sheegay in la hoojiyo nidaamka dawliga sida kan bahda cadaaladda halkan shirkaanan loogu talagalay shirka isku xirka iyo xoojinta hay-adaha cadaaladda ujeeddada halkan aan ugu qabanay waxay tahay in hay-adihii kala duwanaa oo cadaaladda iyo amniga iyo garsoorka ee gobolkan bari ka shaqaynayey iyo kuwii ka shaqaynayay xarunta dhexe in la isu yimaado la kala warqaato garsoorku si fiican oga shaqeey ama baahiyuu ka jiraan in loo qareemo oo aan dhaqaale iyo taageero u raadinno shirkan bay ka soo baxaysaa xog waa haynaa iyo talabixin badan wasaaradaha ku shaqada hore loo aruuriyey laakiin waxaa la raaa mas-uuliyadda halkan fadhiya inay taladooda ku darsadaan iyo sidii loo hagaajin lahaa shaqada marka asagu ahay wixii ka dhiman waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay shirkoo dareero doona muddola maalmood ay weliba diirdil ka saaray sidii korlanka qaada lahay horumaryooka iskaashiga cadaaladda dalka baahiyaha cadaaladii garsoorka ee degmooyinka shaldun ee gobolka bari